kulankan wuxuu qaban qaabay maamulka degmada diinsor iyo haykowa bulshada gaar ahaan dhalinyarada iyo su-aalo ku weydiiyayaan maamulka isbitaalka degmada mashaariicda caafimaad useelo sida soomaaliya sidoo kalena dhalinyarada waliba iyo su-aalo weydiiyana maamulka degmada si iyona ku jawaabana baahiyaadka shaqo ee deegaanka ku jarta madalany waliba gobro ku hay gudoomiyaha degmada diinsor iyo ku-xigeenadiisa saraakiisha caafimaadka degmada iyo qeybo shargidisan ee bulshada magaalada si walbada ku ogaadaan sida la maarayo mashaariicda caafimaadka ee meelasaysidaas aana ku mid ee dhalinyarada iyo su-aalosha sidan haayana su-aashan waxay tahay dictore waxaa jiro aabakatahay agaasimaha isbitaalka waxaa jiro baahiyo tiro badan sida waxaa jiro markasta imanaya ilmadhisii ah isbitaalka soo baahan in markaas lagu xanaaneeyo ama gargaar loo badiyo haddana ma jiro markaas baahi noocaas in badan oo jirtaa laakiin hadeer ma jiro macnahadi wax qababtiro ama baahiyaas qababtiro
markay maasiin qorshaasheen inay maana qofka qeylada tacdus birtas maana idaan tireen masiis
dictore eedeedu mahadsanto sharafan waqti artid horta soo fadhiisan suaalisiin warsana mashruuca damal caafimaad waa in badan lagu hadali marka kolley mashruuca damal caafimaad waqti dagalaabteedii kuwan ka mid bulshada reer dulsorna mee artida hami waxaa la weydiiyo dmo marka wasaaradda iyada malaha miyaa maaragtay si toosa shaqaale uma qaadan karta miyaa oo iyada si permanent macnaha toosa ugu shaqeeyo oo xitaa ha yaraadeen hadday rabaan oo u jooga haddii xaruntii si aan loo faarijinin haddii lacalla mashruucaas hore uu dhammaado intaasaan soo gudbiyo doctor cabdullaahi sane oo ah maamulaha isbitaalka degmada diinsoor iyo su-aaleeyo weydiyan bulshada ku jawaabay usoona sidoo kale sheegay intii fursadaha shaqo ee mashaariicda caafimaadka si wanaagsan lagu faa'iidaysado doonaa
degmada hadda inta active acte waa toddoba xarumood oo marka mobile teamka marka laga reeblaaka xarumaha fixinka aya sida tusaalahaan dhamal caafimaad saddex xarumood oo qeybta caafimaad ku weyda main hospitalka bilaa iyo waaberi kaas howlgalaana dhakhaatiir kala duwanyan oo dhamal caafimaad ka saabsanyan sida garaado hadda laba xarumood maadaama hal xarun kalisan hadda gabaabs ayay laakiin insha allah weli hoosha hadda finowma herna ama xarumooda isna active nutrition galada dhankoeda health wasaaradda sokotkuraati qaybka madaxta isaga shaqaasha marka meeshii nutritionka dareera hadda sida anjawida camal dhanka caafimaadka meesga cawusaa wasaaradda caafimaadka waa dhanka caafimaadka kuweyda gudoomiyaha degmada diinsoor ah gudoomiyaha degmada diinsoor ah axmed aadan cabdi iyo usin dhalinyarada faahfaahin ku sii sida iyoon ka shaqeeyahayaan hirgelinta mashaariic caafimaad oo walka oo leh weli kale uusan dhalinyarada ka dhiirigeli intii oo keliyaan sugna shaqooyinka hay-adaha sida darteedna ganacsiga iyo tacabka beeraha xooga geliyaana su-aal kalaa jirtay oo in badan soo noqnoqotay oo ahayd loo marinay cali xuseen uu weydiiyey toorkii dhuumayka waa hadda ka hor shaqaale la qaabatay iyo sala jawaabteeda imtixaankii guulaystay shaqana helay ay dhici karto in lagu soo maasmay ama si kale ay ku baxeen oo ay tahay xaq ka maqan dowladdiin soo qaban dhalinyarta cali waa mahadsan tahay barnaamijkaasi hadda kor uu soo gaaray meel fiicanna meel fiican waa ka gaaray laakiin dadka degmada diinsoor waxaa ka codsanayaa wax tabiya weligiin haddaba kicina haddaa horumar rabtaan haddaad mar walba gadaal fiirisaan weligiin ma soconaysaan saaxadda siyaasadda iyo la tartanka degmooyinka iyo qiimaha aad leeyihiin wuu dhumayaa hala shaqaysto beeraha hala fasho hay-adaa waxa ka sugaayo hay-adaa haddii wax laydin siiya alxamdulilah haddaa weysiin rabbilcaalamiin horta cali su-aashaadi waa taas dadkaaga soo tirso intaba oo lagu hayo xarumo cusub haddii la suumeeyo dadku ugu horeeyo imtixaan lagama qaadaayo wax la weydiinayo ma laha siday u baabsaynaan u baabsayn siday u shaqaynayaan hala daayo wax walba ku qanacsanaada nin walba si farxad leh deegaanka amniga nadaafadda ku dadaala anigana waxaa idin ballan qaadayaa wax alaala wixii idinkaga xiran koonfur galbeed iyo federaal inaan xoogga saaro idinkaan hays dagaalina
maamulka degmada gudoomiyaha degmada diinsoor ee gobolka baahi oo dhowaan la magacaabiyo dadaalanka jira sidii degmadaasi ay bulshada ku nool iyo nagda lahayn aanoo isku tiirsan islamarkaana si isoo walanqobsada lahayn taas bedelsheena an ka tirsan ana keliya ah shaqooyinkii heedaha caalamka